deegaanka waradhuuma leh oo hooseedo degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyo bulshadiis weliba oo bilaabay inay dhismo cusub oo eh xarunta maamulka ee deegaankaasi dhismaha xarunta oo ka shaqeeya doona maamulka deegaanka iyo weliba isku kaaradaha bulshada deegaanka iyo dadkaan ka sugan dalkiyo dibadiisa ee kujiyada deegaanka mas-uuliyiinta iyo bulshada deegaanka oo sida jirin ku hadalay goobta iyo dadka kujiyada deegaankanka baaqi inay kaalin weyn ku qaadaan sidii ka dhismi lahayd xaruntan waxqabadkii deegaanka waradhuuma leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo marsexaad waa idiin mahad celinaynaa waxaan kaloo ka rabnaa haddeer degmada waradhuuma leh lacagta lagu dhagax dhigay adika ayaa soo diray adika ayaa dibadda ka soo diray midda dambena adikaan ka rabna annaguna waxaan qaban karno waxba ka reeba mayno dhagaxiiyaad bilowdeen annaguna xoogga iyo sidii wax loo qaba lahaa inaan ititibaarinno aan macnaha ku soo dhowaynaynaa walaalayaalow marka sidii hore aad ugu guulaysateen dhismaha hore waxaan ilaahay idin baryaynaa inaad iyadana ku guulaysatiin annaguna waxaan kaga codsanaynaa inaad noo dadaashiin waxaan rabnaa inay sidii waxqabadka laheyd ooy horeba hawshii iskuulka ugu bilaabeen ooy isbitaalkii u dhiseen inay middaanna ay u dhisaan inay noogu dhisaan inay maxaa tiraahdaahey aysa kala go' naga gelin dhagaxiyaa la dejiyey hawl shaqo mar haddii la bilaabana waxay ku habban tahay sidii loo bilaabay inay u dhammaato
maanta waxaan joognaa degmada waradhuumale degmada waradhuumale sidaa og tihiin waa degmo taariikhi ah ku taalla gobolka hiiraan hadda waxaan ku howlannahay oo maanta aan dhagaxiya dejinaynaa shaqadii ugu horraysay bilaawnay xaruntii degmada oo baahi weyn loo qabo runtii xarunta degmada bilaawgeeda xarumahaas aan soo sheegay oo iskuulka iyo isbitaalka waxaa dhistay bulshada xarunta degmadana hadda waxa bilaabaya waa bulshadii iyo isku tashatay oo qurba joog iyo maxaa la yidhaahdaa dadkii gudaha ahaay intaba isugu jira dadka gudaha jooga ee degmadan wardhumale ku sugan wax allaala wixii xoog iyo maxaa la yidhaahdaa xoolihii loo baahnaayoo dhan ay uga qayb qaadanayaan hadda waxa dhagaxa raraayood arkayseen oo dhagaxa dejinaayay oo marka dhagaxa raraaya aad arkaysaan waxa raraayo waxaa waaye waa dadkii ramiyiga meesha degan iyo dadkii magaaladan degmadan qaybaheeda ka kala imaaday kuwaasoo xooggooda iyo muruqooda diyaar u laah inay ku huraan ama geliyaan degmadooda shaqadan aan qabanayno waa shaqo dowladeed runtii markii la eego laakiin bulshadii ayaa doorka qaadanaysa maadaama weli aysana soo gaarin adeegii dowladda
xaruntii degmadana maanta shaqadeeda bilowna insha allah maalin horaan dhagax dhignay halkaanaan ka codsannay in ayadan la dardargeliyo shaqo fiicanaa la qabtay dhaqaalaa la soo aruuriyey waa shaqada lagu bilaabo saaki dadkii marka jaaliyadda ah oo deegaanka ka soo jeeda oo deeqbixiyaasha ah horeyna aan u soo wada shaqayna waxaan ka codsanaynaa waxa yarkaa oo dhiman inay soo dhammaystiraan inaysan naga istaagin shaqadu